kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayaed ku maqli doontaan waxaa ka mid a wiilkii oo saddex iyo toban sano jir ah ayay ayay guriga kula xirtay haddana waa kuwii afartan sano jir waa haweenay wiil ay dhashay ku dhowaada soddon sanno guriga ku dhex qarinaysay bal sheekadaasi sida ay u dhacday iyo weliba hannaanka loo ogaaday oo isna xiisihiisa wata barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka badhnaan doonin iyadoo caawan aad dhegaysan doontaan
digsiga hayare indadaalka hankaaguna yaanu iirmin ha noqon nacasay hagayso
dadku wax maclale u samay bay doonayaane heesaha nolosha ka hadlaya iyo waayaha iyo ummadnimada ka hadlaya saaxiib dadku way jecel yihiin inay wax ku qataan qof walba xanuun baa haya qof waliba heesta markuu iska dhaxarko wuu dhuuxayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sida aynu wada ogsoonnahay waalidka ayaa udubdhaxaad u ah nolosha aadamaha iyadoo aanu qofna ka maarmin daryeelkooda iyo weliba taageeradoodaba walow aanay labadooduba kala dhicin ayaa haddana hooyadu ay miisaankeeda gaarkaa leedahay khaas ahaana marka la eego barbaarinta ubadka iyo weliba daryeelkoodaba haddaba dhegaystayaal sheeko waayahaasi aynu soo tibaaxnay ka duwan ayaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta dunidu ay hadal haysay taasi oo ku saabsan hooyo wiil ay dhashay ku dhowaada soddon sanno iftiinka ka qarisa islamarkaana guriga ku dhex xabistay dhacdadaasi oo markii la ogaaday suurtagelnimadeeda dad badan ka degi weyday kadib markii si lama filaana loo ogaaday xaaladda wiilkan oo sheekadu ay soo ifbaxday bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo badanaaba xubintan inala wadaaga waa mahadsantaha cabdixakiin sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka sweden magaalo u dhow caasimadda dalkaasi stockholm waana qiso cajiib ah oo si weyn looga hadalhayo oo dadkana isweydiinayaan saxaafadan ay aad uga hadlaysay maalmihii tegey waagad cabdiqaadir saa aad tilmaantay warbaahintii dunidao dhan way ka hadlaysaa waa wax aad loola yaaban yahay ma la ogyahay sababta rasmiga ah ee gabadhaasi ama haweeneydaasi u samaysay tallaabada noocaasa haweeneydan horta waa qof weyn oo da ah oo toddobaatan jir ah wiil hore oo ay dhashay ayaa ka geeriyooday marka taas ayaa saamayn ama uurku taallo kaga reebtay oo maskixiyan ah marka waxay istiri bal wiilkan si aad u badbaadiso uusan kaaga fogaanin jeceyl ay u qabto dartiis ayay sidan u samaysay oo wiilkii oo saddex iyo toban sano jir ah ayay silsilado ku xirtay ayay guriga kula xirtay haddana waa kuwii afartan sano jir sideed iyo labaatan sano ayuuna u xirnaa wiilkeeda iyadoo sidaa u samaynayso un saamayntii ay kaga tagtay geeridii ku timid wiil horeo ay lahayd ama ay dhashay marka waxay islahayd wiilkiiyu kaa fogaanin oo halkaaga ku ilaasho sidaa ayuuna ugu xirnaa muddo sideed iyo labaatan sano ah magacii wiilkii hore ayayna u bixisay markaynu leenahay dhowr iyo labaatan sannadood muddo yar maaha waa muddo dheer waana wiil iyo hooyadii ama waa qoyskaasi sidee lagu ogaaday ama sheekadan kusoo baxay sheekadan way adkaan lahayd ba in la ogaado laakiin sidaan la soconno hooyadii wiilka uu u xirnaa ayaa isbitaal gashay oo xanuunsatay isbitaalka markii la dhigay ayaa eheladeedii ayaa kasoo wardoonay sidaan la soconnana dadka wadamadaas lisuma tago guryaha lisuma haleelo waktiyo ama munaasabado gaar ah ayay dadka isbooqdaan marka iyagii ayaa xanuunkeedii kusoo baxay oo booqday booqashadii markii ay soo dhammaysteen ayay haddana gurigii booqdeen oo ay tageen markay guriga fureen ayaa waxay arkeen qashin nadaafad darro ur kasoo go'aysa iyo waxyaabo aad runtii aad u madow oo u saq badan marka gudihii ayay u galeen markaas ayaa waxay maqleen cod daciif ah oo qof aad u liita codkiisa oo dhibaataysan hore ayay ugu sii baxayn kadibna waxa uu noqday ninkii dhalinyarada ahaa ee sideed labaatanka sano xirnaa oo weli tabtiisii ama bartiisii ku xiran kaasoo busto yacni aad duug u ah oo wasaq badan ku fadhiya islamarkaana xirxiran iyadoo weliba ilkihii ay ka jaban yihiin duruufo adagna ay ka muuqdaan dabcan waa waxaad aad u cajiibeyn ilmaha noocaasa arkaan ma aqoonsadeen in wiilkii yahay se maxay tallaabo qaadeen way aqoonsadeen inuu wiilkeedii yahay kadib waxba tallaabo saas ah ma aysan qaadin booliska ayay waceen booliska ayaana u yimid halkii ayaana laga qaaday oo ninkii silsiladaha looga furay isagii ayaa marka isbitaal loola cararay oo hadda la daweynayaa marka dhakhaatiirtana qaliino iyo waxbay ku sameeyeen xaaladiisi ayaa lala tacaalayaa sidoo kale xarigaasi ayaa laga cabsi qabaa in dhibaato maskaxeed uu kaga tegey marka kadibna booliska ayaa hadda baaraya oo baaritaan ayaa ku socda ugu dambayn haddaan ku weydiiyo hooyadii waatan way xanuunsanaysay iyadii cusbitaal baa la dhigay xaaladanna way kusoo baxday iyadii maxaa laga yeelayaa ma la sheegay iyada waxay u badan tahay baaritaanka marka uu dhammaado in ay xabsi gasho inkastoo ay toddobaatan sano jir tahay haddana dembiga ayaa lagu qaadi doonaa aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala socodsiinayay weli waxaynu dhegaystayaal ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washington haatanna aynu wada maqalno codka fanaanada khadra daahir cige
kalgacayl kalgacayl
kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysiin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaandaaha cabdigaas iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono waayaha uu ku sugan yahay fankan dambe iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu curiyey ugu dambayn daca cabdigaas muddooyinka dambe sugaanta waxaa la yidhaahdaa soomaalida aad baa loo dhaliilaa walow aan dee wax rasmiyo dadka qaarinta badan cilmi baaris la sameeyo lagu soo ogaaday aanay jirin haddana dad badan waxay aaminsan yihiin inay sugaantii hoose socoto beriga hore ka fiicnayd heesuhu beriga hore ka macno badnaayeen fanku imika oo hoos u socdo adiguna koox baad gacanta ku haysaa kooxaha midooyinka dambe sugaanta soo saaree fanaaniinta badanna ka mid yihiin ma qabtaa fikirka ah in miisaanka markii hore fanku uu macnihiisu wanaagsanaa haatanna inta badan wax badan hoos u socdaan
way jirtaa way jirtaayoo halabuurku bar buu leeyahay fanaaniintu bar buu leedahay dadkuna bar bay leeyihiin halabuurku bar bay leeyihiinoo markaad halabuur tahay waxaad samaynaysaa waa inay beecadda iyo dadkaaga wax ka bedeli karto de ama hees macdala samaaba iska aamus ile walaal wixii waa la isweydiinayaa iminka xasanganay cashadu ilaahay cidka taagay idubliyo ciiddana ka dhigay gogol wabiyada cartamaya cirfyada badka ka miyaanu ka sheekaynayn ilaahay iyo awoodihiisa itaalkaygu meeshu doonahay dhiga waxyaalaha nolosha ii raray ee wax macnale ii raray ee dadku haddaad aragto hees macno weyn weliba saaxiib dhegtii dadku may dhiban ma maqashay dadkiibaa maalay adiga ka hela imika la yidhaaho waa been dadku wax macnale u samay bay doonayaane heesaha nolosha ka hadlaya iyo waayaha iyo ummadnimada ka hadlaya saaxiib dadku way jecel yihiin inay wax ku qataan qof walba xanuun baa haya qof waliba heesta markuu iska dhaxarko wuu dhuuxayaa laakiin haddaynu fiyuu ku xisaabtanno iyo shan milyan heestu ha gaadhe waxa dhalinyartu ka heshe lagu jaasa samee dee shan milyan baa gaadhay maalinta labaadna cidashadii mayso marka waxaad leedahay ereyo wanaagsan oo macno gudbinaya dadkuna waxay u baahan yihiin inay af soomaaligooda bartaan oo dhiirigeliyaan waxan wanaagsan soomaad garan fanaaniinta laftooda halkaa ka dhaliilaya waxa weeye abwaaniinta iyagaa waxaan ka codsada iyagaa dhiba iyana halabuurka oo dhan dhibta saarine iyagaa koonaya waxa noocaasa qarxa inta mid soo arkaayo taa ii samee taana fanaaniintu inay roolmo darkii ummadda yihiin oo iyagu ummadda hage u yihiin oo ummadda ku dayato oo siduu u jaranayo aanu nin ka soo eegana isagu si wacan u jarto saaxib baan u gudbinayaa fanaaniintu inay sogaadaan awoodda ay ummadda bulshada ku dhexleeyihiin saaxib xagga heesaha iyo xagga fanaannimada iyo xagga dadku hadday iskaashadaan waxbaa la bedeli karaa halabuurku iminkuu suugaan badan yahay baan qabaa oo weliba cilmi leeyahay oo weliba dunida casri tahay waxaa jira kun abwaan oon halka ka salaamayo ma wada koobkoobi karo oo iga abwaansan oo iga halabuursan anigu waxaan ku jiraa kuwa ugu liita saaxiib iminkay badan yihiin halabuurradu iminkay badan yihiin oo rag mutacalimiina ku jira waana wada salaamaya meel kastay joogaan rag badan baa saaxiib jira anigu waxaan ku jiraa kuwa ugu liita haddana dadaalun in la galo baa loo baahan yahay anigu saaxiib aan cabdixakiiroo kuu sheegay dadka tijaabaan qaaday anigu hees hees wacdiyadaan sameeyey heesta saalax sanaag qaado mar horaadba iisoo xushay saalax sanaag baa qaada waxay tidhaahdaa haddaad tahay ruus haboola hanka waxay tidhaahdaa
hayntaada unbaa yaraatee hankaad halkaagaad qani ku tahay haa halkaagaad qani ku tahay haa waxa weeye haddii aad caafimaad haysato oo awood leedahay oo ilaahay laxaadkaagii kuu dhameeyey haadaa adduunyada wax kaa maqan ma jiro hayntaadunbaa yaraatay halkaagaad qani ku tahay haysoodanin waad dhibatay waad lacag laadahay une nolosha wax kaa dhibanay horta saaxiib ma jiraan hadiyan soomaad garan heesu saaxiib daba iyo dacal waa waa wacdiba soomaad garan dadkii lahaa dhiindhiintay ka helaan baan uu soo gelino fanaankaa yara waan hambaliyaynaya waa jaamicigayga yar waa saalax salaag waa fanaan aad aan u jecelahay oo wax maqlaa hees aan da'diis subal da'diisa leekeen buu iga yeelay inuu qaado soomaad garan hadiyan heestii waxay qaraxday magaaladana si wacan bay u gashay ummaddiina way dhegaystay qof kastaa wuu nagu soo hambeliyeeyey isaguna kalaamiyo cisi buu ku hela waxa weeye saxad hadda heesta jacaylba kuma jiro oo dhalinyarnima kuma jirto waa wacdiba waa iyo dhiihigelin markaa saaxiib dadku way u baahan yihiin wax macnale dee udii hagi lahaydna waa annaga itaalka yaga waanu soconnaa yaraysan mayno niyad jabi mayno daali mayno fanaaniinteeda kooxda dayaxbaana saaxiib halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa v o a iyo waraysigaaga inaan u gudbiyo salaan bogaadin kalgacal muxibo meel kastay joogaanba saaxiib waa koox yarar oon aada u jeclahay aada isula soo dhimannay wax badan ila wadaaga duruuf badan kasoo wada dabaalanay hadafkoodina ku yar uga hadhay waxaan leeyahay ha niyad jabina socda waa si wanaagsan heestaasi halkaagaad qani ku tahay ayaynu kusoo gabagabayn doonaa abwaan daha cabdigaas guddoomiyaha kooxda dayaxbaan aad iyo aad baan kugu mahad celinayna inaad nagala qayb qaadatay barnaamijka caweyska washington ee v o a waktigaagana naas aad baad u mahadsantahay saaxiib cabdixakiim
kalsoonidu waa hubkiyo hantida qofku leeyahe haddaad tahay ruux sabool ha yeeshee awoodda eebe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay ha yeeshee awoodda eebe nolosha caafimaad ku haysta haytaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay haddayn inta ka horraysa rabbiguu hiba maal u siiyey hoostaada bale eegu fiirso intay baahidu adhaysay habin idingaajo siixan xamdiga hayso yaba dhammayso xamdiga hayso yaba dhammayso haddayn inta ka horraysa rabbiguu hiba maal u siiyey hoostaada bale eegu fiirso intay baahidu hadhaysay habin idingaajo siixan xamdiga hayso yaba dhammayso xamdiga hayso yaba dhammayso
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intin barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
digsiga ha yara in dadaalka hankaaguna yaanu iirnin ha noqon macasari hagayso adoo dhowr qaday habeeno xushadu huwa sharafa liiqin nolosha haga noqo barbaasha abarbaasha digsiga ha yara in dadaalka hankaaguna yaanu iiqmin ha noqon dhacastani hagayso adoo dhowr qaday habeeno xushada kuwa sharafa liiqin nolosha haga noqo barbaarsha barbaarsha jacaylkuna hadiimadiisa cashqiga ruux haddaad la hayso mid kale gacan haadistiisa hayeelin hayeelin hayeelin hayeelin haydaaradiisa ogow hoosiisa hadhammaa jacaylkuna hadiimadiisa cashqiga ruux haddaad la hayso mid kale gacan haadistiisa hayeelin hayeelin hayeelin hayeelin haydaaradiisa ogow hoosiisa hadhammaa